waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysay bartaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka ee cagaag dot com tani maantay waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidamada somalilan ay qabsadeen deegaanka tukareeq ee gobolada gobolka sool ee a c c haddaba goor weetoyaan teleefonka magaalada ceg magaalada tukareeq waxaan ku helay jamaal haddaba goor dhaweetoyaan teleefonka degmada tukareeq waxaan ku helay jamaal cabdilaahi cabdi oo isagu ah goobjoogo ku sugan magaalada tukareeq waxaan weydiiyey ama warana weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo wararka sheegaya in ciidamada somalilan maanta ay qabsadeen tukareeq
waxa weeyaan way jirtay in ciidamadaasi ay kasoo kaceen falistiiniyinkii markii hore ay joogeen laascaanood laakiin ciidamadaasi lama soo gaadhin waxayna ku sugan yihiin tukaraq iyo meel u dhexaysa eglada marka marka tukaraqna ma qabsan mana imaan anaguna waxaan nahay maamulka puntland aniga kula hadlay waxaan nahay maamulaha xukunka tukaraq maaliyadda bartaa ayaana ku sugannahay mamana iman waanuna joognaa weli
waxa waxaa ka jira wararka sheegaya in halkaa maanta dhaawac iyo dhimasho ay ka dhacday sida warbaahinta qaar qorayso lana qabsaday magaalada tukaraq warka maxaadna nooga sheegi kartaa adigu maadaama aad tahay goobjoogo ku sugan tukaraq aad iminka si toosa igala hadlayso
waxba kama jiraan waxba kama jiraan
maxaa keenay in ciidamada somalilan ay ku sugan gobolka sool ay kusoo ruqaansadaan dhinaca magaalada tukaraq oo adigu aad ku sugan tahay maxaa keenay arrimahaasi xilligan maxaa soo cusboonaysiiyey
waxaa keenay arrimihii ay markii horeba ku yimaadeen gobolka sool dhul ballaarinta ahayd ay somalilan ku doonaysay inay ku qabsato dhulka puntland ay xukunto taa un baa keentay taa un bay la xidhiidhaayo ay daba socdaan weli
marka maxaa idinka tallaabo idin qorshaysan mar haddii aad tiri duleedka magaalada ay ku sugan yihiin tukaraq ama way nagu soo dhawaden sa hadalkaa u sheegtay maxaa idin qorshaysan somalilow inaad tallaabo qaadaan
waxaa noo qorshaysan marka hore waxaan u sheegina sidii horeyba ay idaacadaha uga sheegeen waxgaradka dhulbaante in ay iskaga baxaan gobolka sool hadeerna waxaan u sheegaynaa in ay dib uga noqdaan falistiiniyinkoodii welibana ay dib uga noqdaan ilaa gobolka sool haddii ay tallaabadaasi ay ay dib uga noqon waayaanna in ay ay tallaabo qaadi doonaan cidda ay khusayso markaa dhulalka sool iyo sanaad iyo cayn laga xukumo puntland tamaalow laascaanood waad og tahay oo shan iyo tobankii bishii octoobar sanadii labada kun iyo tobadii ayaa ciidamada somalilan qabsadeen ilaa maantana lagama saarin iminkana tukaraqba bay doonayaan inay gacanta ku dhigaan marka armayba tukaraq idinku yimaadaan oo idinka qabsadaan waxaad ka hadlaysaa laascaanoode
waxa weeyaan horta iyagu istijaahoodi wuu yahay in ay inta ay sheeganayaan in ay qabsadaan wuu yahay laakiin marka hore sida ilaahay ka dhigay ayay noqonaysaa marka anagu waxaanu leenahay markii horeba sidii aan kuu sheegay in ay naga joogaan dibna uga noqdaan laascaanoodna ay ay iskaga baxaan baanu leenahay oo aanu u sheegaynaa haddii kale wixii la kulma dee iyaga unbaa ka mas-uula shacabkaasi reer soomaaliya ee waqooyi galbeedna waanu u sheegaynaa marki hore sidii loo sheegay ummadda reer sool ay u sheegtay iyo waxgaradkeedu jamaalow had ugu dam haddaan su-aal kale ku weydiiyo hadday idin soo weeraraan tallaabadiina aad qaadaysaan maxay tahay oo ay tukaraq somaliland soo weerarto ama maanta ama berito ama mar kale ay soo weeraraanba
tallaabadeedu waxay noqonaysaa mid aan iskaga caabino aan weliba kaga ficno gobolka sool oo ay maxaan ku dhahdaayey ay ay cawaaqib xumo ku reebto reer reer waqooyi galbeed bay noqonaysaa dhinaca kale haddaan su-aal kale ku weydiiyo maxaad nooga sheegi kartaa wararka sheegaya in holhol ay maanta tegeen ciidamada somalilan ah halkaasoo lagu waday in shir uga furmo isimada gobolada sool sanaag iyo cayn warkaa maxaad nooga sheegi kartaa maadaama aad adigu wara ku sugan tahay
waxa weeye sidaa ay ugu gaaf wareegayaan ereyada tukaraq iyo higlada iyo ereyadeedaas ayay holhol meelaheedaana ugu gaaf wareegayaan marka carqalad uun in shirkaasi aysan qabsoomin ayay doonayaan maamulka somaliland ayay doonayaa danaha odayaasha iyo waxgaradka dhulbaante ee halkaa kaga hadlayaan ayay doonayaan uun inay carqalad iyo qalalaato ka abuuraan mooyaane umana tegin umana dhawaane sidaa ay annaga tukarada ay magaranaysaa agteeda u yimaadeen ayay xaggaana agteeda u tageen marka wayna ogyihiin iyaguna way fog yihiin annana waanu ognahay oo waanu la soconaa garaad jaamac garaad cali maanta tugaraaq ayuu tegay wararka maxaa ka jira waad nooga sheegi kartaa iyo weliba halka uu ku sugan yahay garaadka imika
arrintaa kama hadli karo because anuu garaadka ma arag tukaraqna garaadku nooguma imaan meeluu ku sugan yahay anigu ilaa iyo hadeer warka ma hayo laakin waxay la tahay in ismadii iyo barnaamijkii uu ku socday inay isku meel yihiin oo isu yihiin iyagu ugu dambeyntii ma waxaad u sheegaysaa saxaafadda in maanta tugaraq aanay wax dagaala ka dhicin somaliland ay qabsan in in imikana idinku aad joogtaan ama gacanta ku haysaan warkaasoo sitaa maaha ad urgeyso
sidaa wey sidaa wey aada ba mahadsantahay jimalow